magaalada muqdisho ayaan si toosa khadka u galaynaa ee laba qarax oo mid uu ahaa qof isa soo midaamiyey iyo qarax gaari waxyaabaha qaraxa ay ka buuxeen ayaa goordhow waxa uu ka dhacay maqaayad ku taala magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxa iyada oo lagu soo waramayo in khasaare uu jiro hase ahaatee si dhaba looma ogaa gawaarida si dhaba looma ogaa khasaaraha dhacay gawaarida gurmadka deg dega ah ee ambalaaska ayaa goobtaasi qaraxa uu ka dhacay ku qulqulaya sida ay dhaawacyada usoo daabulaan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxaa haatan si toosa ugu jirta waryaheena magaalada muqdisho seynab abukar seynab abukar inaad si wanaagsan i maqlaysaan filaya bal qaraxan dhacay iyo goobta uu ka dhacay bal qaraxa xagu ka dhacay
qaraxa caasho waxa uu ka dhacay maqaayad lagu magacaabay indian ocean oo kasoo horjeeda xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo ah baar kamid ah maqaayadaha dib uga magaalada muqdisho tan iyo intii isbedelka uu ka dhacay qaraxii ugu horeeyey oo gaari walxaha qaraxa loo adeegsado waxa uu ka dhacay albaabka maqaayada halka qaraxa labaad oo ahaa qof isu soo miidaamiyeyna uu ka dhacay gudaha maqaayada goobta hadda waxaa tahay meel saxmad badan waxaa kusoo qulqulaya ciidamada ammaanka dawladda iyadoo ay jiraan dhimasho iyo daawac kala duwan oo goobta ka dhacay inta la xaqiijiyay oo booliska ay sheegeen dhimashadu waa hal qof dhaawacuna waa toddoba qof oo ay ku jiraan shaqaalihii goobta maqaayada ka shaqaynayay amaba ilaalada goobtan hadda waxaa ku sugan oo ila taagan genaraal cabdullaahi xasan bariise oo ah taliyaha hogaanka socdaalka ciidamada dowla booliska dambi baarista islamarkaana ah afhayeenka ciidanka booliska waxaan ugu horeyn weydiiyey bal ilaa iyo iminka intay ogyihiin khasaaraha goobta ka dhacay iyo waxa qaraxyadu ay ahaayeen
bismi illaahi raxmaan iraxiim meeshaan maqaayadan waxaa ka dhacay markii hore qaraxa dhaawca u ahay ismiidaamin ismiidaamin uu ahaa shaksi ismiidaamiyey oo maqaayada meel geesa oo geedaha dhexdooda sidaas hadda idiin muuqaayadi oo umuuqata dadka ayuu isku qarciyey kadib yar kadibne waxaa dhacay qaraxa baabuurka oo hilay meesha baakinka baabuurta lagu baakimo ilaahay amahad ugu sugnaatay qaraxii hore waxaa ku tegay ninkii isqarxiye kaliya qaraxii dambena muxuu ahayey adigu dhaawaca guud ahaan todoba qofa ayaa ku dhaawacmay oo laba kamiduu dara dhaawacooda gudugsyahay sida naloo sheegay adna baaritaankii aan noo socda wixii kasoo baxana resultaatada dib baan kasoo sheegi doona qofka isqarxiyey muxuu ahaa waxaad sheegteen in gudaha maqaayada qaraxa uu ka dhacay labaadna dibadda amaba albaabka hore maqaayada uu ka dhacay meel gaadiidka lagu baatimo waa ayo cidda isqarxisa ilaa ninka isqarxiya sidaan hadda wararka koordhaxa ku hayno maqaayada ayuu muddo joogay waana ka waa ka cunteeyey lacagtii muxuu ahay oo ku cunteeyena telefoonkan loo yidhaahdo e v plus ayuu kusoo tuuray shan iyo toban dollar iyo hal dollar oo cabitaan oo kadib uu isticmaalay boorso watay muddo ayuu maqaayada joogay wuxuu gala dhowr jeer musqusha boorsa halkaasuu isku soo xirxiray marka taas aad iyo aad waxaan uga xunnahay dadka maqaayadaha iskale oo contaroolkooda aad iyo aad u liito ayagoo intaasoo dad bini aadan oo ay maqaayadooda ka cuntaynayaan inta xadir daradaasu dhacdo taas nin madaxda saraa ka wada hada ka hadashay oo wasiirka arrimaha guduud kamid waa sugaynaa in qof walba seynab say maqashaa ayaa dadka muxuu ahay lagu adkeeyey wasiirku siduu ugu muxuu ahay hadda sheegay ya tirada dhaawaca markaad ka hadasho
todoba qof waay todoba qof todobadii qof hadda baaristia noo socota dadka waa qaadnay annagu kow markaan meesha soo gaarnay waxaan ku dadaalnay dadka inaan naftooda badbaadino o ilaaha wax badbaadin kara laakiin inaan isbadaalada geenin maxaa suurtageliya in qaraxa uu dhaca maadaama maalmo ka hor maqaayad ku taalo liida sidaan oo kale qaraxyay kaga dhaceen maxaa suurtageliya leedahay feejignaan la-aan annagu waxaan aaminsannahay feejignaan la-aan leanna waxaa loo baahnaa qof kasta ka taxadiro ee muxuu ahay meesha uu asigu leeyahay restaurantkiisa haddii uu asigu awoodi waayo xataa inuu ciidamada u yeerto waayo saldhig kasta iyo iyo goob kastaba waxaa jooga ciidan iyagan u ah in waxyaalahaas laga hor waa mahadsan tahay genaraal cabdullaahi xasan bariise taliyaha hogaanka dambi baarista ciidanka booliska soomaaliya islamarkaana ah afhayeenka ciidamada booliska oo kamid ah saraakiisha dawladda oo kusugan goobta ay qaraxyadu ka dhaceen daqiiqado ka hor maqaayad ku taala nawaaxiga xeebta liida ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabo maqaayada indian ocean seynab si wanaagsan baad weli i maqlaysaa sida aan cabdullaahi xasan beri socodkiisa ka dhadhaminaynay waxa uu sheegay in ninka isqarxiyey la arkayay isagoo dhowr goor kacaya oo suuliga gelaya haddana soo baxaya sidaan ognahayna dhowr gooro hore ayo qaraxya noocan oo kale ay dhaceen marka makhaayadda ama milkiilayaasha makhaayadda ma ka hadleen bal feejignaantooda ku aadan qof makhaayad soo galay oo intaasoo goor kacay bal inay shakigaasi u galay in kale
caasho daqiiqado ka hor un bay wax dhaceen hadda waxaa socda baaritaano kala duwan daadguraynta dadkii ku dhaawacmay goobta oo ilaa iminka ay kala saarayaan madaxda maqaayada goobta iskale iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda ku sugan hase ahaatee soo dhow ayaa la ogaan doonaa xaqiiqada dadka iyo qaabka ay suurtagal ku noqotay in qof ka mid ah macaamiisha ka cunteynaysa maqaayada inuu isku nidaamiyo gudaha maqaayada inkastoo saraakiisha ammaanka iyo shaqaalaha qaarkood oo aan la sheekaystayna ay la xaqiijiyeen in markii ninka markii hore uu soo gelaya uu ahaa qof caadi ah islamar ahaantaana gaari uu sitay uu ku baakintay ilinka hore ee maqaayada dabadeedna markii uu ka mid ahaa dadka meesha ka qadeeyeyna uu sidaa isku qarxiyey Zeynab.
ay wax ka dhaceen ilaa iminka waa meel aada u mashquul badan lagamana hordhici karo xaqiiqda dhabta sida ay goobtan wax kaga dhaceen maxay hadda adiga shaksiyan indhahaagu qabanayaan maxaa kuu muuqda hadda ad ila hadlaysid
Een, hadda oo aan kula hadlayo een, waxaa ii muuqda dad aad u fara badan oo qaarkood baadi goobka ku jira in dadkii maqaayada ka cunteynaya macaamiisha oo eheladooda ah maadaama goobta ay tahay goob inta badan dad kala duwan ay ka cunteeyaan inay ku jiraan dadka dhaawacma ama waxyeelada goobta ku noqotay Een, gaadiid ambalaasyo oo daadgureynaya dhaawacyada een, dadkii goobta ku waxyeeloobay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo feejignaan xoogan ku jira oo gaafureegaya nawaaxiga een, maqaayada ay qaraxyadu ka dhaceen oo u dhow een, xeebta liida ee magaalada muqdisho Een- waxaa sidoo kale si weyn loo xoojiyay ammaanka goobta iyadoo isu socodka gaadiidka caadiga ah ee goobta marayna ay gebi ahaanba ciidamadu ka istaajiyeen wadooyinka inay isticmaalaan Een- laakiin waxaa jira dad aad u fara badan oo goobta meel u dhow ku sugan hase ahaatee een, ciidamada mar walba ay ku amrayaan inay dib u noqdaan een, suurtagalnimada in dhibaatooyin kale ay meesha ka dhacaan iyo in een, laga feejignaado maadaama qaraxyadu laba ay ahaayeen oo Een, Zeynab- ciidamadu ay feejignaan xoogan Zeynab- muujinayaan seynab ugu dambayntii si kooban maadaama goobta aad joogto suurtagal ma kuu tahay in aad la kulanto ama aad noogu dhiibto qof ka mid a milkiilayaasha amaba dadkii ka shaqaynaya maqaayaddu qaraxu ka dhacay Een, iminka suurtagal ma aha maadaama goobta ay wax ka dhaceen ay dad badan soo buuxiyeen saraakiisha ammaankana ay ku mashquulsan yihiin kalisaaridda een, dadka goobta ku sugan oo saxafiyiin badan goobta ay ku sugan yihiin een, islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin siday wax u dhaceen oo anfariir iyo iyagaba ay jiraan een, feejignaan arrimaha ay ka muujinayaan hase ahaatee een, haddii ay suurtagal noqonto ida- idaacadahay dambe ayaan kusoo gudbin doonaa guud ahaan een, goobta wax ay ka dhaceen iyo hadallada ee fikradaha ay jeedin doonaan ee mas-uuliyiinta maqaayada iyo saraakiisha ammaanka dowladda iyo waxyaabaha kusoo kordha een haddii ay dhacaan baaritaano kala duwan oo arrinta ee qaraxa ku wajahan aad baad u mahadsan tahay seynab abukar dhegeystayaal sida maqlayseen waxay ahayd waryahayaga magaalada muqdisho seynab abukar oo khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jirta islamarkaana nooga waramaysay qarax ismiidaamin ah oo goor dhoweyd ka dhacay makhaayad ku taala agagaarka xeebta liido ee magaalada muqdisho wixii wararee kasoo kordhan idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii aan la idmo